barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin talaada ah lix iyo tobanka bisha abriil sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda subax duhurnimo waxaa barnaamijka dhallinyarada maanta idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah wiil gabadh uu jeclaaday darteed dalka jabuuti uga hirgeliyey dukaan loogu magacdaray dukaanka jacaylka sheeko xiisale ayaannu idinka haynaa marka laga hadla dhinacii gabadhii wax faa'iidaa oon hayo ma jiro xitaa rajadu waxaan dareemayaa inay sidii kasii naaqusmayso oo ay dadka qaar yeleeyihiin war gabadhan waad ku daba daashay waa maxay intaasoo sanaad daba qaylanaysaay hablaha cadcadee bekaduus iyo jabuuti jooga maad ka indhabeeshay
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan oon idiin haynaa wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee galmudug oo kulamo wacyigelin dhanka nabadda u samaysay dhallinyaro ku sugan mudug iyo galgaduudba sidoo kale kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka ka marhnayn
ciyaarihii iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa balse marka hore warkii dunida
gabadha u dhalay madaxweynaha maraykanka ivanka trump islamarkaana ah la taliyaha madaxweynaha ayaa booqanaysa dalka ivory coast ee ku yaala galbeedka afrika safarkan ayaa qayb ka ah socdaal qaadanaya afar maalmood oo ay ku marayso qaaradda afrika ujeeddada socdaalka ivanka trump ayaa ah xoojinta fursadaha dhaqaale ee haweenka afrika ivanka trump ayaa dhinaca xoojinta dhaqaalaha kala talisa aabaheed ah oo ah madaxweyne trump waxaana socdaalkeeda ay ka bilowday caasimadda etoobiya ee adisababa oo ay booqatay axaddii halkaasi oo ay kaga dhawaaqday qorshe ku kacaya malaayiin dollar oo loogu taageerayo haweenka ku xeeldheer hal abuurka ganacsiga qaramada midoobay ayaa sheegtay isniintii inqilaafka shan sano jirsaday ee dalka yeman uu keenay baaba' xooggan oo ku dhacay caruurtii waddankaasi iyadoo kumanaana la dilay kuwo kalena la dhaawacay sidoo kalena qaarkood la maleeshiyeeyey intii ay bilowdeen dagaalada saameynta khilaafkan waxa uu si weyn u saameeyey caruurta waxa uuna caruurta u keenay sida ay tiri virginia gamba oo iyadu ah u qaybsanaha arrimaha caruurta iyo khilaafyada hareeyey adduunka waxa ay sheegtay in kulankan amniga ee qaramada midoobey markii ay la hadashay in dhammaan dhinacyada ku dagaalamaya dalka yeman ay dhibaatooyin xooggan u geystaan caruurta tan iyo intii ay bilowdeen ayay tiri in dagaalada ay ka socdaan waddankaasi yeman shan sano gudahood waxa ay saameyn weyn ku yeelatay caruurta gambiya waxa ay sheegtay in in ka badan waa toddoba kun iyo shan boqol oo caruura la dilay kuwo kalena la dhaawacay waxayna sheegtay in saddex kun ku dhowaad caruura loo adeegsaday askareen in ka badan siddeed boqol oo caruurana dhibaatooyin haystay iyo gargaaro loo fidin lahaa hor istaag lagu sameeyey
halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a maxamed bare cabdi oo ku magac dheer abwaan qoonsidiid waa wiil dhallinyaro ah oo ku nool dalka jabuuti waxa uu muddo imika laga joogo lix sano ah jeclaaday gabadh ay isku iskuul ahaayeen maxamed jacaylka uu qaaday gabadhaasi ma noqon mid najaxa sababo la xidhiidha caqabado kaga yimid dhanka waalidka iyo gabadhaba sidaasi daraaddeed waxa uu furtay dukaan loogu magacdaray dukaanka jacaylka waryaheena jabuuti sagal siciid faarax ayaa abwaan qoonsidiid ku booqatay dukaankiisa jacaylka ee xaafadda bekaduus ee magaalada jabuuti waxaana weydiisay bal waxa uu noloshiisa ka bedelay dukaankaas
wallaahi kolley toole qof ardaya oo noloshiisa aan maarin karin iyo qof hantiilo oo dabcan baayac mushtar wato noloshooda farq weyn baa udhexeeyo marka laysma barbar dhigi karayo waktigaan ardayga ahay iyo waktigan aan meherada ku dhex jiro iyo mashruucan wado dabcan adba waad kala garan kartaa isagal
dhinaca qalbigaaga maxaa iska bedelay horta marka laga hadla dhinacii gabadhii ayaan ahayd wax faa'iidaa oon hayo ma jiro xitaa rajadu waxaan dareemayaa inay sidii kasii naaqusmayso oo ay dadka qaar yeleeyihiin war gabadhan waad ku dabadaashay waa maxay intaasoo sanaad daba qaylanaysaay hablaha cadcadee bekaduusi oo jabuuti jooga ma maad ka indhabeeshay in meheradaydii meheraddii ayaan la yidhaahdo in magacaygii magacii abwan ayaan la yidhaahdo in ninkii suugaanta ayaan ku dhalaysay la yidhaahdo dabcan raad culus bay ku yeelatay noloshayda wax faa'iidaa oo aanan ahayn hididiili iyo inaan la imaado karti dheeraada aan ahayn oo iyada xaggayga ma hayo laakiin markii laga reebo adiga faa'iiday ku tahay dabcan dadaalkaaga iyo waxbaa samaysay waxyaabaha dukaanka aad ku iibsid maxaa ka mid
a dukaankan meherad kastood aragtid dadku in bay u shaqaysaa marka ani dukaankayga wuxuu u shaqeeyaa muqayiliinta qaybta muqayiliinta ayaan u shaqaynaa dadka kale caadiga maxaad ka iibsaayeen qayl si hadda waxaa ii muuqdo caano saabuun nacnac cuntooyinka kala duwanaa waxyaaba ciyaalku isticmaalaya way badan yihiin intaana waa waa kaabayaasha dhaqaale kaabayaasha dukaanka dukaanka sharaxaadiisay ka qayb qaataan waad arkaysaa biyihii iyo kookiyaad ka iibsaayeen biyihii kookiyaan waad arkaysaa magaaladu midda labaad waxaad arkaysaa waa gobol yaroo jabuuti ku yaalla laakiin ay isku yimaadiin qoomiyado kala duwan etoobiyaankii baad arkaysaa waxaad arkaysaa nacam ayu carabtii baad arkaysaa soomaalidii baad arkaysaa afaf kala duwan iyo lacago kala duwan ba halkan ka adeego oo etoobiyaankii baa ka adeego lacagtii lacagtii jabuuti baa ka shaqayso marka waa gobol yar oo jabuuti ku dhex yaalo lakiin haddana international ah
oo marka macaa lacagta etoobiya halkan caadi looga isticmaalaa ha qaraashada etoobiya halkan bir tahayd ayaan ka isticmaalaa on baaqi ku celinaa ku shaqaynaa in yar haddaad sii joogto waxaad arkaysaa carabtii iyo turk niman turki oo xitaa maaragtay ganacsi ganacsi kuro meesha marayaad arkaysaa bashaaj tunaad bay ku badan waa waa magaalada quraata iyo bajaajtu ka shaqayso xaafadda kaleatay ka shaqayso bajaajtu mar mar waxaa moodaa magaalada diirdhawa suuqa haddaad saa u baxid bajaaj saa bay isku widaaranaysaa bas annaga nooma shaqeeyo bajaaj saasa noo shaqayso
waxaa kaloo jirta waxaa ku yaalla xabaalaha ama meesha dadka lagu aaso qabuuraha oo markii suuqa la joogo jabuuti oo kale magaalada gudaheeda waxaad oranaya bekaduus lagu geeyey qofku markuu qof habaaray oo kale marka taana waxaa idinku taalla meel muhiimo oo laga maarmayno gurigii rasmiga ahaaye wallaahi waxaan lagu yaallo saldhiggii nolosha markay dhammaatay layskugu imanayay gebagabadii marka bekaduus intaaba weliba sii dheer tahayba caasimadda waa meel cid kasta oo bekaduus magac markay maqasho waxay xasuusanaysaa aakhir iyo waxbay xasuusanaysaa saad sheegtay berigii hore waa laisku yar habaarayay lakin imika meel caasimaday noqoto oo dabcan ma jecli maaragtay inaan kelmadaha noocaasee bekaduus naxrinta dadka ku abuuraya inta soo socota eriyanayo inaan sheego sagale ma jecli laakiin bekaduus waxa lea laysugu yimaado kolley laga maarmi maaye
dhalinyaro badan baa fursado shaqo ka heysoo ka shaqaysa ka war
dhalinyaro baajaajtad arkiisa waxa wado o dhan waa ciyaalkii waddanka ay weliba shoomeerin tahay iskoolada lixaad iyo afraad iyo waxyaaba kaga tegey ee fursad shaqaale ee shaqa raadina markii hore xaafadaha u dhex fadhiyey iminka shaqa abuur bay heleen waa shoofeero waad arkay midda labaad waa meel ay ku kulmaan transiitka u baxa etoobiya gaariyaasha halkan baa la dhigaa bikadus baa la dhigaa shoofeerada etoobiyaanka halkan bay cuntada ka cunaan waa meel ay isugu yimaadiin shoofeer kasta iyo cid kasta oo ka shaqayso shirkadaha transiitka etoobiya wax u bixiyo halkan bay ku nastaan maqaax shaqo abuur badan baa ka jiro maqaaxyo kala duwan baa jiro ti tii waxaad arkaysaa xamashida tii oromadaad arkaysaa tii soomaali nacam ay cunto kastood u baahatid bekaduus baad ka helaysaa marka waxaa leanu bekaduus lagu soo dhawaado
waana xaafadda keliya malaha ama guud ahaan jabuuti oo dhan markii la yidhahdo dukaan loo furay jacayl dartiis waa xaafadda ku yaala dabcan waa xaafadda ku yaala dukaanka jacaylka
marka markaad dukaanka furaysa maxaggan baad ka hindistay waxaad joogtay bekaduus
may markaad hawl bilaabaysid waxaad dodoonaysaa goobta ku habboon ay shaqada ku soconayso marka bilowgii waxaan ka bilaabay ahayd xaafadda la yidhahdo waxdidaaba midda labaad halkaas waa meeshii aan maaragtay gabadha jacaylkeygii igu helay oo cid kasta oo nacam arrinka gabadha arrinkeeda wax ku ogeyd shaqada xitaa waan wadi kara waar dukaankana gabadha u furatay hadalladii meel arrinkaa ayaan cidaan ogeyn darteed ayaan u bilaabay maaragtay ayaan bekaduus usoo debilaasa jabuuti xaafadee bay kaga noshahay ayaan
xaafadda belbelaacada la yidhahda ku nooshahay waa xaafaddii belbele xaafadda koobaad ayaa ku nooshahay
kaas waxa uu ahaa maxamed bare cabdi oo ku magac dheer abwaan qoonsidiid oo magaalada jabuuti ugu waramayey sagal siciid faarax halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga e v o a haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanada xamdi bilan iyo heeskeeda haddaan gaarinimo ka baxay
Thank you
heeskaasi halkudhigiisu ahaa haddaan gaarnimo ka baxay oo inagu luqeynaysay fanaanada xamdi bilan intaasi aynu kaga gudubno halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a markana xuseenow wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee galmudug bashiir maxamed ow cali ayaa ka warbixiyey kulamo dhanka nabadda ah oo ay wada qaateen dhallinyarada islamarkaasina dayactiro lagu sameyn doono garoomada ay ku ciyaaraan dhallinyarada kubadda cagta ee ku yaala mudug iyo galguduud wariyaha v o e da ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa wareystay wasiirka ugu horreyntiinu waxa uu weydiiyey waxa uu u qabsoomay ilaa iyo haatan
waxyaabihii noo qabsoomay muddadii hadda aan soo jirnay oo aan u malaynaya inay ku tahay lix bilood waxaa ka mid ah waxaan dejinnay oo diyaarinay qorshihii aan ku shaqeyn ay wasaaradda ku shaqayn lahayd labada sanoo soo socota waxaan diyaarinay dhammaan structurekii iyo qaybihii ay ka koobnayd wasaaraddu dhanka isboortiga oo kale waxyaa uu ka kooban yahay isboortigu qaybta xiriirada kubadda cagta iyo sida baaskitkii iyo qaybta olombikada labadaba waa diyaarinay saa la socotay wiigii lasoo dhaafay waxaan soo magacownay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta galmudug shaqadiisa isaguna waa bilaabay sidoo kale waxaan qabanay kulamo dhallinyara aan kaga dhiiragelinayno aan ku dhiiragelinayno dhallinyarada inay ka qayb qaataan horumarka iyo dowlad wanaagga sidoo kale aan kaga wacyigelinayno tahriibta iyo inay ku biiraan kooxaha jirka ururada dhallinyaradu inay ku biiraan ayagana waa noo qabsoomeen dhowr kulan oo kala duwan oo caasimadda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusmareeb ka qabsoomay baa jirta sidoo kale waxaan dhisnay oo la diyaariyey degmada cawdaaq saa la socotay kulankii akhrisi aqoon oo degmada cawdaaq lagu qabtay waxaa la qabtay oo actually ay muhiim tahay in la ogaado oo aan la hilmaami karin doorkii dhallinyarada gaalkacyo ay ka qaateen duwan heshiisiinta iyo sidii dadka bulshada gaalkacyo ku nool ay isku dhexgeli lahaayeen oo runtii door aan la hilmaami karin ah sidoo kale waxaa la qabtay tartankii dugsiyada sare degmada gaalkacyo oo looga qayb qaadanayo lagu dhiiragelinaya sidii loo dhisi lahaa garoonka kubadda cagta ee cabdulaahi ciise waxaa la socotaa sidoo kale inay gabagabo marayaan garoonka kubadda cagta ee degmada cawdaaq iyo degmada balanballa iyaguna mar dhow soo gabagabowi doona insha allahu kulamada dhallinyarada looga wacyigelinayo tahriibka iyo sidii aysan uga qayb qaadan lahayn ee kooxaha hagjirka kulamada wasaaradda dhallinyarada markii ay qabatay maxaa idinka ka soo baxay dhallinyarada
waxaa nooga soo baxay waxyaaba badan oo wanaagsan dhallinyaradu waxay dareemeen inay waxaan dareensiinay khatarta ay leedahay tahriibtu iyo inay magaranaysaa nafsadooda khatar geliyaan sidoo kale saa la socotid waxay dhallinyarada galmudug dhalinyarada soomaaliyeed khaasatan dhallinyarada galmudug mar walba ay victim u yihiin inay ku dhacaan oo ku biiraan ururada argagixisada iyo qaybahaas ay siyaabo kala duwan usoo jiitaan oo u hanti garaysaan dhallinyarada galmudug marka waxaan tusnay khataraha ay leeyihiin ayagana waxaan ku mashquulinay ciyaarahan u qabanay waa ka wacyigelinay inay ka digtoonaadaan oo ka waantoobaan arrintaas waxaa jira kulamo si gaara dhallinyarada lagu qabanayay nabadda iyo horumarinta gobolka iyo deegaanada galmudug oo idin kulamada dhallinyarada markaad u qabateen ma isleedihiin door muhiimay ka ciyaari karaan nabadda iyo horumarka dhallinyarada haa si fiican aad si ay ogtahay dhallinyaradu waa lafdhabarta bulshada soomaaliya inta badan boqolkiiba toddobaatan shan baa la dhahaa haddaysan kaba badnaynba waa dhallinyaro taas waxay ku tusaysaa inay wax kasta ama faktor kasta ama meel kasta oo wax laga qabanayo soomaaliya ay dhallinyaradu muhiim u tahay marka aad iyo aad baan rabnaa inaan uga faa'iidaysano awoodda ay dhallinyaradu leedahay insha allahu sidii wadanka loo horumarin lahaa khaasatan maamul goboleedka galmudug uu ula tartami lahaa maamul goboleedyada kale waxaa jiray horay in loo qabtay kulankii ciyaaraha ee degmooyinka deegaanada galmudug waa tii gaalkacyo lagu soo gabagabeeyey kulanka xiga waxaa loo madlay in lagu qabto degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud goormuu qabsoomayaa kulanka waxaan weli wadnaa qorshihii loo diyaarin lahaa saa sheegtayba waxaa lagu qaban doonaa kulankii degmooyinka degmooyinka galmudug waxaa lagu qaban doonaa degmada cawdaaq marka ay soo gabagaboodo xilliga sida ugu dhaqsaha badan baan usoo sheegi doonaa wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga dowladda federaal ma jirtaa wax xiriir ah oo ay arrimahan idinkala samaysay haddii ay noqon lahayd inay idinku taageerto dhaqaale iyo in ay fakar iyo wax un idinku taageerto
waa nasiib daro runtii wasaaradda federaalka dhallinyarasboortiga dhallinyarada wasaaradda isboortiga ee dhallinyarada dowladda federaalka ahu inta badan xiriir fiican oo saas usii buuran nagama dhexeeyo waxayna ka mid tahay waxaan waa nasiib daro inay siyaasadii la isku hayay iyo afkaartii ay madaxda siyaasiyiinta soomaaliya ay ku kala fikir duwanaayeen lagu ablay gareeyo ama loo isticmaalo horumarkii dhallinyarada hadday ciyaarihii tahay iyo haddii ururadii ay samaysan lahaayeenba ay tahay marka arrintaas cabdiwaaxid waxaa ka jirta nasiib darre aad u xun inta badan wax xiriiro hoosaasa kama dhexeeyo wasaaradda dhallinyarada isboortiga galmudug iyo wasaaradda federaalka
kaasi waxa uu ahaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee galmudug bashiir maxamed oo cali oo u waramaya wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq
halkan dhegeystayaa nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a haatanaan ka codsada cabdulqaadir mursal inuu inoo dulmaro qodobadii wararka ciyaaraha caalamka ugu doorqoror ah
aad baa u mahadsan tahay xuseen barre ee wararka ciyaaraha waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah kulamada maanta dhacaya ee ka tirsan koobka horyaalada yurub ee kubadda cagta uefa champions league kulanka sida weyn loo wada sugayo waa kulanka dhex maraya kooxaha barcelona iyo manchester united iyadoo uu yahay lugtii labaad ee kulankan kulankii ka horeeyana waxa ay barcelona kusoo badisay gool iyo waxba manchester united oo garoonkeeda looga soo badiyey ayaa hadda waxay marti ku tahay garoonka camnou ee kooxda barcelona oo iyadu tobankii sano u dambeeyey ka mid ahayd kooxaha ugu awooda badan qaaradda yurub iyadoo kooxda manchester united ay ahayd mid hoos usii dhacaysay ilaa iyo intii uu ciyaaraha ka fadhiistay ama uu shaqada ka tegay tababarahoodii hore ser alex ferguson waxyaabaha cajiibka ayaa waxaa ka mid ah ee manchester united waxa ay doonaysaa inay samayso soo laabasho yaab leh sidii ay samaysay ciyaartii b s g oo mar sii horeysay labiiyo eber looga badiyey garoonkeeda laakiin markii ay baris timid manchester united ay la timid wacdare layaab leh waxayna noqotay kooxdii ugu horeysay oo garoonkeeda labiiyo eber looga badiyey oo haddana soo laabasho intay samaysay usoo baxdo wareega sideedda kooxood ee loo yaqaano quater finalka marka hadda manchester iyadoo maanka ku haysa in ay sidaas oo kale samayso ayay doonaysaa inay kasoo laabato barcelona kooxda barcelonana waxay doonaysaa in ciyaarta ama geemka ay disho oo rajada manchester united ay ceel kusii rado tababaraha kooxda manchester united oleganer solsha oo hadle ayaa waxa uu sheegay inay doonayaan qeybta hore ee ciyaarta hal gool si ciyaarta oo hadda ah mid daaqad keliya ay ka furan tahay ay u noqoto albaab furan oo ciyaarta labada kooxoodba wixii ay kala helaan ay yeelan doonaan barcelona kooxaha kale ee yurub waxa ay dheer tahay waa leo missy oo ah laacibka loo aqoonsaday ama loo tiriyo kan ugu wanaagsan inkastoo isaga iyo christiano ronaldo uu midba sanad ku guulaysto marka sidaas daraaddeed haddii manchester united ay joojiso messi waxa ay noqon doontaa in ay markaasi barcelona ay ka guulaysato dhanka kalena waxaa indhaha si weyn loogu hayaa paul pogba oo laga yaabo in maanta calaamada kabtanka ah loo xiro si loo dhiirigeliyo oo kulankaasi uu u noqdo hogaamiyo wanaagsan oo kooxdiisa usoo saaro samafinalka halkan oo kale waxaa ugu dambeysay manchester united markii uu sir alkis ka fariistay oliganer solsha ayaa isaga qudhiisa xusuus weyn ku leh garoonka camnu oo sanadkii kii finaalkii champions league oo manchester united ay soo laabasho yaab leh samaysay uu ahaa laacibka dhaliyey goolkii ay koobka ku qaadeen waxaa kaloo jirta ciyaar kale oo udhexaysa kooxaha ayakis iyo yuventus yuventus sanadkan waxa ay wadataa christiano ronaldo lugtii hore ee kulankan waxa uu kusoo dhammaaday hal gool iyo hal gool sidaas daraaddeed juventus ayaa garoonkeeda la tegaya christiano ronaldona dhaawac ayuu kasoo laabtay ciyaarihii kale ee dhacay ee dhanka kubadda koleygana waxaa ka mid ah haddii aynu aadno kooxaha la clipers iyo golden state warriors oo iyagu isku gobol ah ayaa kulankoodii waxa uu noqday mid adag waxaana ay soo laabasho samaysay kooxda la clipers oo ka adkaatay kooxda golden state warriors ciyaartii labaad ama geemka labaad waxaana hadda ay kala marayaan hal iyo hal oo geemka saddexaad ama ciyaarta saddexaad ayaa laisla aadi doonaa sidaan ognahay ciyaarahan waxaa la ciyaaraa play offka ama bugbaxa toddoba ciyaarood oo ay ciyaaraan si loo kala saaro kooxaha waxay ku dhammaan kartaa ciyaarta afraad ciyaarta shanaad tan hadda ciyaarta afraad kuma dhammaan doonto sababtoo ah waa barejo marka waxaa laga yaabaa golden state haddii saddex jeer oo kale ay badiso la clibers ayaa haraysa clibersna haddii saddex jeer oo kale ay badiso waxaa haraysa golden state kooxda kale ee philadelphia oo iyadana markii hore laga soo badiyey ayaa hadda waxa ay ka badisay kooxda netis marka philadelphia waxa ay u awood sheegatay kooxda nets
aad ayuu mahadsanya abdulqaadir mursalo nala socodsiinayay wararkii caalamka ee dhinaca ciyaaraha halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a haatan aynu ku wada nasanno codka fanaaniinta aweys khamiis iyo sitey qosul wanaag
jidislay jecel gadayso iyo gaayaa tahay gacalka ma rabee gooso godqayaana guntiise oo goodka buuxaad goodka buuxaad gardarra ii huridee godqayaana guntiise oo goodka buuxaad goodka buuxaad gardarra ii huridee inaan geeriyoodoon dib u soo gadoomina garaadka ahaay guulaata ii gargaare inaan geeriyoodoon dib u soo gadoomina garaadka ahaay guulaata ii gargaare gaar iiga qaar dislay jecel gadayso iyo gaayaa tahay gacalka ma rabee gooso gaar iiga qaay dislay jecel gadayso iyo gaayaa tahay gacalka ma rabee gooso gaar iiga qaad dislay jecel gadayso iyo gaayaa tahay gacalka ma rabee gooso gaar iiga qaad gaar iiga qaad jidislay jecel gadayso iyo gaayaa tahay gacalka ma rabee gooso
gaar iiga qaad gadisle jeceel gadayso iyo gaayaa tahay gacalka marabee gooso codkaasi baxsan ee fanaanadii sitey qosol wanaag iyo aweys khamiis intaasi ayaan kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeenii ayayna gebagabo u ahayd duhurnimo waa anigoo saare cabdi axmed iyo sidoo kaleeto xuseen barre aadan oo idaacaddii subaxnimo idinla socodsiinayna waa duhurnimo xaggiinne intaynu kulmi doono mar kale afrikada bare afarta markay tahay inta ka horreysa nabadgelyo